munaasabadan u yahay tiyaa mid laka abaalmariyaya ardayda ku guuleysatiya tartanka qur-aanka kariimka islamarkaana laha gabagabeeya tartanka bilo ramadaanko laka maamusaya xafladunya weliba qaban qaabiday xarunta maamo ogaaso oo ee xarunga laka daryeelowa owlaada islamarkaana walaka barawa si lanka dhiirigeliya xifdinta qur-aanka kariimka unqoreyntiiyo weliba goobta ku hadalaya maamulka xarunta maamo ogaaso sida caliya macalin yarow iyo kuwa rameeya abaalmarinta la gadoonsiiya sadiida arday oo kaalimo hore ku galiya tartanka abaalmarinta tartamayaasha u tartamaya qur-aanka kariimka ama maaragta ka qayb galeen tartanka qur-aan akhriska ee bisha barakeysan ee ramadaan lagu maamuusay na taabagelineysay maama siraad maxamed nuur maama ogaaso tartanka marka hore waanu dahfurnay madal noocan oo kale ku dahfurnay tartankii wuxuu soo socday ilaa iyo maaragta dhowr isbuuc oo soo socday alxamdulilah wuxuu ku soo dhammaaday si qurux badan waxaana markaasi ku soo baxay saddex tartame oo markaasi wada noqdeen ama saddex tartame oo kala noqotay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad ardayda qur-aanka ku tartamaysay waxay isugu jireen saddex qayb oo kale ah arday ku tartamayeen soddonka jus ee qur-aanka kariimka sidoo kale arday ku tartamaysay shan iyo tobanka jus dambe ee qur-aanka kariimka iyo sidoo kale arday ku tartamaysay shanta jus dambe ee qur-aanka kariimka guud ahaan ardadaasi waxaa lagu tababaray ama ay markaasi ku waxbarteen xarunta barbaarinta caruurta danyarta iyo agoonta ee maamugaaso foundation waxaana kumid ee culmadii ku qeybgeliya tartanka qur-aan akhriiskunga ayaa mahad nageen xarunta maamo ogaaso walibana sidoo kale iyo kala dardaaramina ardaydii kaalimo hore ku galiya tartanka iyo si lama jibaaranka dadaalsho runtii maamo ogaaso foundation waa hay-ad shaqo wanaagsan bulshada u hayso weeyaan maamogaas anigu waxaan la soo shaqeeyey muddo hadda laga joogo dhowr sana ah marka barnaamijkani bilaabaysay wallaahi waxaan hubaa iyadoo ku rafaadaysa intay ciyaal soo qabato waddada ka soo qabato soo xaraysa wax bartaa inta laga daba imaado laleeyahay cunugeyga casooyo ku maqnaa shaqo igu maqnaayo meesha maxaa ugu xaraysta kasoo saarta marka maantana waxay maraysaa in tartan qur-aan loo qabto oo dee dhallinyaradii tartan qur-aan ay ku guulaysaan oo khayr oo de kalaamullaahi ah maamugaasa bahda maamugaasa waan ku ammaanayna dadaalka xoogan qof walbow kaalin ka qayb qaata ama ku dhiirigelisane ee ugu horreeyaan macallimiinta had iyo jeer u taagan inay ubadkaas barbaariyaan ay ka soo saaraan marxaladii hoose ay keenaan marxalad fiican oon dhammaanteen aan ku wada faanayno yacni bini aadanka waxaa waaye ismihiisa oo wax qiimo badan marka waan ku ammaanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad